maalintii shalay gabar yar oo si arxan darro ah loo dilay ayaa meedkeeda laga helay xaafad ka tirsan magaalada boosaaso ee gobolka bari gabadha yar ayaa waxaa wejigeeda ka muuqday dhaawacyo daran oo loo geystay taasoo keentay in xitaa wejigeeda la aqoonsan waayo meydka gabadha yar ayaa waxaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada boosaaso waxaana dad badan oo halkaasi tegay ay aqoonsan waayeen wejiga gabadha maadaama uu dhaawac daran ka muuqday dadka ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa waxay arrintan ku abuurtay fajac iyo argagax waxayna dhacdadan ku tilmaameen mid ka dhan ah carruurta yaryar dhanka kale wararka ka imaanaya degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa ku warramaya in askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu halkaasi ku dilay qof rayid ah muran soo kala dhex galay qofka la dilay oo ahaa rag iyo askariga ayaa sababay in askariga uu toogto qofka rayidka ah ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa caadaystay inay dilaan dadka rayidka ah iyagoona dhowr jeer oo hore ay ciidamadu dilal u geysteen dad masaakiin ah